magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey shirweynaha qaran ee maalgashiga cunnada iyo beeraha oo lagu soo bandhigay caqabadaha waaweyn ee ku horguddan karu qaadista wax soo saarka dalka iyo sida looga faa'iideysan karo fursadaha dhanka maalgashiga ee beeraha shirkanaya waxaa goobjoog ka ah wasiirada beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga xubno ka socda bangiyada dalka qaar ka mid a iskaashatooyinka beeraha dalka iyo martisharaf kale wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka warramaya waxyaabaha ka soo baxay shirkan shir aad iyo aad u qiimo badan oo shirarkii la qabanayay soddonkii sane u dambeeyey kii ugu qiimaha badnaabaa halkan ka dhacay dadkii aqoon-yahaniintii ugu badnaa la ysugu keenay sidaad sheegayso wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha wax soo saarka qaybahooda kala duwan shalayto wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka kalluumaysiga ra-iisul wasaaraha dalka madax kaloo badan ayaa joogtay dhinaca dowladda dhinaca brifatka bangiyadii oo dhan madaxdoodii baa joogtay financial institutionska ama kuwa deymaha yaryar bixiya ayaa joogay jaamacadaha joogay beeraleydii waaweyneed baa joogay iyo kuwii yaryaraa aqoon-yahano kala duwan oo cilmiga beeraha bartay halkan waa la isugu yimid discushonkuna wuxuu ahaa sidii loo horumarin lahaa sistamkeenna cuntada iyo beeraha loo horumarin lahaa loo maalgelin lahaa shirku wuxuu ka yimid daraasad wasaaraddu samaysay oo la xidhiidha qaab dhismeedka sistamka cuntadeennu marto sistamka cuntada marka dhaho food systems marka la dhaho waa maalinta aad niyeysato inaad beer abuurato ilaa marka wax la cuno aad ka soo saaraysa la cuno inta ay marto cuntadu iyo beeruhu ayaa ayaa lagu horumarinayey daraasaddaannu samaynay waxay sheegaysaa inaynu ka dambayno aad uga dambayno sida la fili karayo maadaama aynu burburnay waddammada caalamka oo dhan oo kuwa dariskeenna ay ku jiro innaka sistem fiican aanay cuntadeenna iyo beeraheennu lahayn dadkii aqoonta lahaa aanay beeraha ku jirin bangiyadii aanay si buuxda u taageeraynin taas ayaa markaa dhaqankaasa la bedelayay shirka lagu bedelayay wax weynna waanu ka gaanno runtii aanu ku faarin karno waxaa la ysku afkartay dee in jaynkaas ama silsiladdaas cunta beeris ilaa inta laga cunayo maalgeshigeedii horumarinteedii cilmigeedii tababarkeedii brocessinkeedii la hagaajiyo in bangiyada aanu sahalno wasaarad ahaan bangiyada iyo beeralaydu say u macaamili lahaayeen u kala qaadan lahaayeen lacagoo deymaa oo maaragtay muraabaxa ah oo islaamka waafaqsan wakhtigoodu dheer yahay waxa la saarayaana uu yar yahay aad u yar yahay shaqo weyn ayaa dowladdu qaadatay mas-uuliyado badan bangiyadu qaateen jaamacadaha iyo dadka researcherska ahy qaateen bereleyda iyo kambaniyadu qaateen waxaanu qaybsannay sistamkaa sidii wax looga bedeli lahaa loo casriyayn lahaa inaanu kala qaybsannay shirkii hore aanu sanadkii hore qabanay wuxuu ahaa international waad ogeydo ilaa labaatan iyo shan kambani oo yurubian iyo kuwa east africa baanu ku martiqaadnay kuwa carabta oo ka yimid maaragtay cumaan iyo meelahan kanna waa local waaye kanaa muhiim ah kaas kambaniyo caalamiya baanu ku soo jiidaynay wax soo saarka beeraha kanna dadkii localka ahaa waxaa localkaana had iyo jeer muhiima laakiin labaduba horumar bay sameeyeen kambaniyo international ah oo ku jira hadda cuntada ayaa jira haddana bangiyadii soomaaliyeed baanu gelinaynaa iyo dadkii waxhaystay iyo dadkii aqoonta beeraha lahaa ardaydii jaamacadaha ka soo baxday cuntada soomaaliya qaali weeye aad bay qaali u tahay marka lagu fiiriyo intaay kaga soo baxayso beerta iyo inta suuqa ay ku taallo gaab weyn oo faa'iido badan ku jirto ayaa u dhexeeya wax kasta oo aad beerato faa'iido aan la qiyaasi karayn baad ka samayn karaysaa saasay tahay haddana weli waxyaalo badan oo bannaanka inoo ka soo gelayo sharci darraa baa jira oo haddii kuwaa la joojin lahaa haddana qiimuhuna badan lahaa waxa aad lagaa gadanayaana ay badan lahayd meeshaasaan u soconnaa marka insha allahu tacaala waxyaalaha cuntooyinka aan loo baahnayn ee bannaanka ka imaanaya waanu joojinaynaa dalka laga heli karo ama dadka bereleysubaa lagu dhiiri karin karo waxaanuna dhiiri gelinaynaa oo badinaynaa waxyaalaha dalka gudihiisa ka soo baxaya iyo tayadooda beeraleyda soomaaliyeed ayaa inta badan saameyn kala kulma daadadka iyo abaaraha kuwaasoo hoos u dhiga wax soo saarka beeraha waxaana sidoo kale haysata inaysan haysan suuq caalamiga ay u dhoofiyaan wax soo saarkooda